wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka dahfuray shirka wadatashiga qaranka oo ku saabsan qorshaha qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka cagaarshowga gaar ahaan noocyadiisa b iyo c ee shanta sane ee soo socota qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay shirka ayaa si wadajira uga hadlay dhibaatada uu leeyahay cudurka cagaarshowga cudurkan maanta sidaan ku soconno haddii lagu sii wado oo tillaabada gaaban ay tahay berri waxay noqonaya wax suncad ahaan waddanka dhanna rafaad u eh dadkiina maaragtay dhibkoodii badinaayo in wax laga qabtaana su-aal weynaa kor taagan oo markii la fiirsho labada kun iyo soddonka dunidu waxay ku ballantay in la cirib tiro hebatitis shan sanaa ka dhima shan sano wax hadda bilowgoodii aan hadda la kufkufayno ma ku dhammaystiri karnaa waaye su-aasha markaa gooni ugu fiirisid waa adag tahay waxaad is leedaha waa maya laakiin haddana opportunity-yaa jiro looga looga guul gaari karo waxyaabaha ugu badanoo inaan ka dhawaajina rabno wasiirkan inaan ka maqlna aan rabno inuu maaragtay carabka unagu dhufto saddex optionaa looga hortegi karaa waa in tallaal la helaa waa in screening la helaa oo la baaraa iyo in daawada la helaa waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka cadeyno in hebatitis-ka uu yahay cudur dhibaato ku hay gaar ahaan caruurta sida hadda la sheegay oo ah ninety percent inay ilmaha haddii uu hooyada ay qabtay ayaga ay cronic noqonayaan una dhimanayaan annagana aan haysanin waxay lagu daaweyn lahaa iyo wax lagu sameyn lahaa iyo in la ogaadaba marka arrintaas waa arrin xoog badan u baahan waxaan u mahad celinaa wasaaradda inay sameysay unidka hebatitis-ka laba sano oo jirya waa sax labadaas sano oo jirana waa la shaqeynaynay ka urur dhaqaateer ahaan waxyaabaha aan hebatitis-ka ka sameyn ilaa iyo hadda waxaa kamid ah dhanka wacyigelinta gaar ahaan dhaqaatiirta waxaan isleeyahay hebatitis waxa ugu horeerta inuu dhakhtarka asaga wacyigeshan yahay og yahay sidoo hebatitis ku gudbaa maxaa loo baahan yahay markay bukaanka u imaadaan soo u screen garaynaa iyo i b c inay si fiican u isticmaalaan waxaan ognahay gudbinta qaarkeed inay ka dhacda xataa maxay isbitaalada iyo health facilitiyada laba shay la helo waa ka adkaayna haddaynu helo tallaalka caruurta la siiyo oo saddexda oo bentavalent la yidhahdo bentavalent oo saddex talaal oo isku xiga asbuuca lixaad asbuuca tobnaad iyo asbuuca afariyo tobnaad ilmaha la siiyo haddaan kaa helo oo geyno gobol kasta degmo kasta tuulo kasta ee dalka ah oo aan helo technically viable yani farsamahaan hawlo shaqeyn kara aan hayno oo geyno muxuahay dalkeena oo dhan geyno waxaynu ka adkaayaynaa xanuunkan agaashiga in elimination policygaa socda doontaa socota sideen ula qabsanaa u raacnaa oo aan maaragtay aan u gaarnaa higsigaas eliminationka twenty thirty-ga waa kuwo naxdin leh kuwo aada naxdin u leh waxaa muhiim ah baaritaanka inaan mudnaan siino haddii maaragtay ischool aada joogto ardada in screeningka la marsiiyo isbitaal haddaad joogto dadka shaqeynaa screeningka la marsiiyo meel walba xataa shaqaalaha gurigaada ka shaqeynaya iyo nadaafadda iskareeni la marsiiyo cudurka cagaarshowga ayaa ka mid ah cudurada halista ah islamarkaana saameyn ku yeelan kara bulshada soomaaliyeed cudurka cagaarshowga ayaa ka mid ah cudurada halista islamarkaana saameyn ku yeelan kara bulshada soomaaliyeed